maxamed xuseen roble waxa uu ku dhashay magaalada hobyo ee gobolka mudug sanadkii kun sagaal boqol iyo lixdan iyo saddexdii waa aabale shan caruure iyo xaas wuxuuna haystaa dhalashada dalka sweden roble dhinaca waxbarashada wuxuu haystaa shahaadada masterka oo uu ku sameeyey jaamacad ku taalla sweden isagoo bartay maadada environmental engineering iyo sustainable infrastructure oo ah qaabeynta bii-ada iyo maareynta adeegyada bulshada waxaa sidoo kale uu ka baxay jaamacaddii ummadda ee soomaaliya oo uu ka bartay maadada civil engineering muddo afar iyo toban sano ah ayuu kasoo shaqaynayay dhinaca hogaaminta iyo maamulka ee qaramada midoobay gaar ahaana hay-adda shaqaalaha ee i l o waxa uu kasoo shaqeeyay mashaariic dhisme iyo horumarineed oo kala duwan gaar ahaana dalalka soomaaliya kenya tanzania iyo sweden waxa uu ku hadlaa shan luuqadood oo soomaaliga uu kamid yahay ra-iisul wasaaraha cusub waxaa dhowaan la horgeyn doonaa baarlamaanka si ay u ansixiyaan iyadoo sidoo kalena looga fadhiyo inuu soo dhiso xukuumad dalka ka saarta xilligan kala guurka ah